shaksi baa shaksi kale gacantiisa ku islaamaya markaas baa waxaa lagu magacaabayaa kii islaamay mawla fulan oo kaa dee isaga gacmihiisa uu ku islaamay ama islaamnimadiisa sababba u ah wadalika ka mithlu jucfiyi imaamkii bukhaari oo kaleba weeye waatan aan dee kutubtaba ku arkayna aljucfiyi kitaabkana marar horeba uu saxataa bilowyadiisi baan ku soo aragnay reerkanka muu dhalan isaguna waa mawlahoodii mawlaha ahaantana ama walahana maaha wala cidqiya wala xilfi maaha waa walaa islaam waa awowgii mugiira waa bukhaari maxamed markaa dee adigu waa awowgii labaad una aabihii awowgii mugiira ayaa majuusi buu ahaayo nin yeman ibnu akhnas la yidhaaho oo markaa bukhaare waaligeed ahaa ninkii maamulayay ahaa ayuu gacmihiisa ku islaamay waxaana halkan ii taallaa cabdullahi ibnu moxamed ilmusnadi oo ninka had iyo gooraan bukhaari agmano isagoo wax ka warinaya cabdullahi ibnu moxamed markaa ibnu jacfar ibnu yeman weeyaane ninkaa awowgii weeye oo ninka sheekha bukhaariya cabdullahi ibnu moxamed ilmusnadi la yidhaaho ayaa yeman ibnu akhnaska aabihii u awow ahaa haddaba ninkaas baa mugiira uu gacmihiisa ku islaamay marka uu gacmihiisii ku islaamay ama dee islaamnimo uu sabab u ahaaba islaamnimadkiisa ayaa markaa maxaa la yidhi mawlaa dee yeman ibnu akhnas baa reer jucfi ahaaye ayaa iyagii aljucfiya ama la yidhiba isagii aljucfiya la yidhi dee aalkiisi iyo dadkii ka beermayn aljucfiya nisbadii unbaa u socotay nisbadana sababteedu waxa weeyaan walaha islaamnimo wax kale maaha walaa islaamka mil jucfi waxaa kaloo lamida buu leeyahay xasan ibnu ciisa almasardisiyo maasar ama dee maasir adigu siinta kasradeeda iyo markaa taa khana maahay waa jiim halkaas axadu rijaali muslim yuqaalu lahu mawla cabdullahi ibni mubaarak baa la yidhaah fainamaa walaahu lahu min xaysu kownu aslama wakana nusraani calaa yadi nusraani buu ahaa cabdullahi ibni mubaarak baa islaamiyey uu islaamnimadiisa sabab u ahaa markaas baa la yidhi mawla cabdullahi ibni mubaarak wey haddaba macnaa waxa weye markaas saddexdan oo imika inoo sheegay intaba mawlo waa la yidhaah waxaad ku kala soocaysaad ku kala garan kartaa dee waa culimadii halkan macrifada u lahayd oo arrintan caddeeya amtilo waatan aan haynaba laakiin dee amtilada ayna kuma koobna walaa cataaqatin baana mawlaa markay idlaaqayaan u badane tafsiis markaa culimadii macrifada u lahayd xaggooda ka ahaaday ayaa dadka caynkaasa ee mid kasta mawla laga cabirayo ayaa waa dee ay kala duwantayna maxaamisha iyo dee siyaalaha lagu kala fasiraya ama lagu kala xambaaraya lagu kala ogaanaya tafsiiskaasunbaa lagu ogaanaya ataariikhu taariikhdii waa mabxadkii ugu dambeeyey kitaabka weeye waana noocii ugu dambeeyey haddaba bal taariikhdii ayaa mabxadkeedii kan yahay taariikh iyo tawriikh adigu dee hamsadoo la fudaydiyo taariikh la yidhaaho sayska badan iyo dee hamsadii in la muujiyo asalku hamsuayo taariikh la yidhaaho in arraka yu'arikhu taariikhan facala yufacilu tafciilan baa masarkiiba noqonaya taa taariikh la yidhaha labaduba waa laba jaa-ise midna waa tafsiilun la fudaydiye hamsadii midna waa asalkii waxaa kaloo yidhaahaanba tawriikh oo kutubta qaarkoodba saas bay ugu timaadaan oo waa markaa iyadoo dee hamsadan ugu horraysa arrakaa asalkeedu wow ahaa warrakaba markaa la yidhaha sida dee akada iyo wakada oo kale ta'kiid iyo tawkiid labadaba oo tan la yidhaaho dee masterka akada oo markaa waa hamsada iyo akidu ta'kiidan iyo ama wakada iyo wakidu tawkiidan tawkiidba tanna waa tawriikhuna taasunbuu baabkeed noqonayaa bal taariikhdii ayaa mabxadkeedii kan yahay faa'iidada ay leedahay isagaa inoo sheegi doonaan waxaana culimmadu soo naqliyaan xagga kitaabadeeda iyo bilowgeeda inay cahdigii cumar ibnulkhadaab bilaabantay ama waqtiga intii ka horraysayba ee axdaastii waaweyneyd sida xataa qablalislaam caadadoodu ahayd iyo waxyaalahaasunbaa wax lagu taariikhayn jiraye sanadahan san loogu taariikheeyaa may jirin asbaabna way soo naqliyeen cumar ibnulkhadaab taa kuwa xambaarayba bal adigu sanadii lix iyo tobnaad ee hijrada ayay taariikhdani bilaabantay iyadoo dee cumar dadkii saxaabada ee waqtigaa joogay laba tashaday waxaanay markaa iyagii kelimadoodii iskuba waafaqday inay ka bilaabaan uun hijradii sanadeedii oo de waayo xadis weyn oo taariikhiya weeye isbeddel weyne waa ku yimi badee sayrkii dacwada iyo xukuumadii islaamka iyo waxyaalaha waqtiga bilaabantay adigu bal hijradii inay kaba soo bilaabaan waxaana taariikhdii ay dhacdayba ama hijradu dhacdayba rabiicul awal bay ahaydbe sanada bilowgeeda siday u waafaqdo muxaram baa sanada bilowgeeduba ahayde waqtigii markaa taas bay dee taqyir qadimeen laba bilood oo muxaram bay markaas ka soo qaadeen bishan aan ku jirno bilowgeed inay noqoto markaa taariikhdoodo taas baa adigu waa sida ay ku bilaabtay taariikhdan islaamku yahay bal taariikhtii ayaa mabxadkeedii kan yahay marka wuxuu yihi macrifatu lmawlidi liruwaati min almuhimaati maca alwafaati macrifatu lmawlidi dhalasho macrifadeed oo liruwaati ruwaaddii axaadiista warinaysa u sugnaatay min almuhimaati waxyaalaha muhimka ayay ka mid tahay maca alwafaati geeri maceed xaal ahaatay maca macrifati lwafaati wey geerida raawga ama waktiga dee uu dhintayba weeyaane macrifadiisa ama macrifadeediiyo aqoon loo yeesho taa maceed xaalay tayba taa mawlidku oo waxa weeyaan waa ruwaaddu waktiyadii ay dhasheen iyo waktiyadii ay dhinteen aqoonta loo yeeshiyo macrifada loo yeeshaa wax daruuriya weeye cilmigan marka la eego aada iyo aada u muhim ah oo muhimaadka cilmigan ayay ka mid tahay ay tahay in aada loogu ihtimaamo oo taa la horraysiyaba xagga macrifadeeda shaksigu u ihtimaamo faa'iidadeediina isagaa inoo sheegi doonaan marka wuxuu uhi macrifatu lmawlidi waa waqti markaa mawlid imaka waa dee imaka daraf mimio waa waqtigii wilaadada waa dhalasho ama waqtigii dhalashada garashadeeda la garto oo liruwaati ruwaadda u sugnaadoo la dabdiyo raawi kastaa waq sanadii uu dhashay maca alwafaati ay maca macrifati alwafaati waktiga geerida macrifadeeda iyadoy taas maceed tahay ama xaalay maceeda tahay oo ujeeddadu la dabdiyo iyadana wafayaadkii ruwaadoo waktiyadii ay dhinteen min almuhimaati waxyaalaha aada u sii muhimkaa ee tan ee fawaa'ideednu ay badantay aadna u muhimkii ay habboontahay shaksigu inuu aad ugu dadaalo macrifo weyn iyo aqoonyon aqoon weyn u yeesho ayay kaba mid tahay markaa isagoo faa'iidadeedii sheegaya wuxuu yihi bihi ay bimaa dukira wey waxaa lasoo sheegay oo ah min macrifati lmawlidi waalwafaat wey kaa lasoo sheegay madkuur ahaan u celiyo oo ah macrifada iyo aqo dee macrifo loo yeesho shaksiga dhalashadiisii iyo dhimashadiisiiba ayay yabiinu uu ku caddaanayaa kadibu ladii kii beentiisa ay ku caddaan iddacaa sheegtay biannahu isagu min saabiqin ku horreeyey qad samica inuu wax ka maqlay oo waxaa faa'iidadeediibaa ka mid ah oo taariikhdii adigu waa faa'iidadeedi intan kuma koobnee fawaa'ideeda ka mid ah macrifatu lmawlid iyo macrifatu lwafaat ba liraawi kii isagu dee been sheegaya ee shaksi aanu soo gaadhin ba lahaa waxbaan ka maqlay ayaa beentiisa ay kuba caddaanaysaaba oo markaa waxa weeyaan taas bay beentiisii kuba caddaanaysaa xafs ibnu qiyaas imaamkaas baa waxaa laga soo naqliyay sharaxna oo inoogu sugan tahay ida itahamtumu sheekha faxaasibuuhu bisinayn halkan saasaa ku dabdinaysaan ida itahamtumu sheekha sheekha haddaad tuhumtaan waa ninkan wax warinayo dee aad ka shakidaanba faxaasibuuhu waxaad ku xisaabtaanba bisinayni labadii do-ood bisinayni waa tasniya macnaha wuxuu ujeeda yacni sina wasina man kataba canhu bal isaga da-diisii iyo kan uu leeyahay waxbaan ka wariyo waan la kulmay da-diisa taasba weeye oo waa markaa da-diin oo markaa oo qaala xasan ibnu yaziid lam nastacin cala alkadaabiina bimidli taariikh wey dadka iyagu beenta sheega ama beenaalayaasha umaanaan kaalmaysan wax taariikhda lamida beentooda dee waxa weyan ogaanshay aan ogaanayna ama fadeexayntiiba taqulu lisheekh naqulu lisheekh saata ka muulita wey isnadeed dhalatayba markaase haddii uu qirto dee waqti ayaa markaa uu qirto dhalashadiisii baa la garanaya hadduu run sheegay iyo hadduu been sheegayay waxaa kaloo sawri uu ka soo noqonaya lama istacmala ruwaatu lkadiba istacmala lahum taariikha wey markay ruwaaddii ay been isticmaaleen ayada lagna taariikhdii isticmaalay oo waxaa lasoo naqliyayba ismaaciil ibnu cayaash imaamkaa la odhanayo malaa ciraaq markaa joogay reer shaam ayaa waxaa lagu yidhi nin khaalid ibnu mucdaan halkan wax ka hor dee reer shaam ah wax ka warinayaa joogaa uu yimi isaguna waa garanaya dee khaalido waa beledkiisii markaas baa wuxuu ku yidhi sanadeed ka maqashay khaalid ibnu macdaan aada wax ka maqashayoo boqol iyo saddex iyo tobankii hijirada ayuu sheegtay markaas baa wuxuu yihi wuxuu sheeganayaa toddoba sanood macnaa waqti geeridiisiiba ka dambaysay inuu wax ka maqlay markaa ma nooleyn ba boqol iyo lixdii meelahaasuu dhintay taas xaakim nasaasaa kaba dhacdoo nin maxamed ibnu xaatim la odhanayey ayaa wuxuu sheegtay cabdi ibnu xumayd imaamkii la odhanayay sheekhada muslim ka mid ah alkisti ama alkashi inuu wax ka wariyayoo markaas baa wuxuu ihi sanadee ayaad wax ka maqasho laba boqol iyo lixdankii hijirada ayuu sheegto markaasuu yihi ninkana wuxuu sheeganayaa annahu samica min cabdi bacda mawtii bialaaa cashara sana saddex iyo toban sanadood waqti markaa geeridiisii ka dambaysay ina wax ka maqlay ayuu sheeganaya waqtigaa maba nooleen saddex iyo toban sanadood buu sii mootanaa macnaa waxa weeyaan taas baa shaksigii beenta sheegayaa lagu garanaya waxaa kaloo lagu garanayaa taariikhdii bal ee sanadkii kiisii mutasilkaa iyo kii inqidaac ama irsaal iyo waxyaalahaasi jireen waa lagu ogaanayaao haddii dee raawigan ninkan uu wax ka warinayo aanu laba mucaasaroon oo taariikhdii aan ku ogaanay inaanay isa soo gaadhin oonu la mucaasaroon dee sanadkaasi inuu munqadac ayaad ogaanaysaa waxaa markaa dee tadriiskii mudalisiinta iyo waxyaalahaasna iyo irsaalkii khafiga iyo umuurahaasna way muuqanayaan bal dee hadduu laba mucaasarooday oo laakiin taariikhaan aan ku ognahay ninkana inaanu rexlayn kaa kalena aanu beledkiisii ka iman ijaaze iyo wuxuu u leeyihina aanu jirin iyadana dee waxaa lagu ogyahay taariikhdii cadamulmulaaqaat hay isla soo gaadheenba ayaa lagu ogyahay oo ine waxa weeyaan taariikhdu kuma koobno uun ay halkan qoreen waktigu shaksigu dhintay iyo waktigu markaa dhashay ee waqtiyadii ay rexlada bilaabeen beled fulan waktiga uu galay iyo shaqadii uu kula kulmay hadduu dhowr gool beledkaa kusoo noqday sanadihii uu kusoo kala galgalay ee beledkaa uu yimyimi waxyaalahaasoo dhanba way dabdiyeenba oo way dabdiyeen haddaba markaa waxa weeyaan dee waxaa la ogaanayaa in dee ta haddii shaksiga aanu rexlaba lahayn beledkiisii ka tegin karna aanu kaba iman ijaasiya wax kalena aanu jirin ina meesha in kastaba mucaasara ha jirtee mulaaqaad aanu jirin baa taariikhdii lagu ogaanaya sanadkana inaanu mutasilayn ama inqidaac jiro waxyaalahaasaa lagu garanaya dee taariikhdu markaa saas bay faa'iida aada iyo aada u weyn aw muhima ay u leedahayba bihi waxa ay bimacrifati maa dukira waxaa lasoo sheegay macrifadiisa yabiinu waxa ku caddaanaya kadib uladii kii beentiisii dacaa sheegtay biannahu isagu min saabiqin ku horreeyey qad samica inuu ka maqlay alifta samica ku jirtana waa lilidlaaq bawen marka uu intaa inoo horreysiiyo faa'iidadii taariikhda inoo horreysiiyey ayaa wax cuyuunu taariikh ka mida ama taariikhda dee kolley waxyaala aada u muhim ah oo taariikhday ka mida ayuu halkan inoo soo qaadaya inay kitaab lagu khaas yeelay taas maaha a'imaduna taariikhda ruwaadiyo dee taasna kutub bay ku khaas yeeleen bal kutub baa iska jirta waafayaadka geeridoo sanadi un ay tiriyaanoo sanad fulan ciddii dhimatay iyo sida dee imanka cibarka dahabiya kutub badan oo kutubta waafayaadka ay yidhaahaan oo kale iyo taasi way jirtaaba oo markaa waxaa kaluu leeyahay walow dee markaa kitaabkiisa weyne taarikhlislaam waxyaalihuu kasoo dhex saaray ay ka mid ahayd aliclaam bimuwafayaati alaclaam oo isna mujaladka waa madbacaysan oo sanad kasta ilaa toddobadii kowni intuu kasoo qaaday ilaa toddobadii boqol ee hijirada uu sanad kasta dee qolooyinkii dhintay raggii ugu mudnaa uu sheegayo haddaba kuwo kaleo dee kaaka ka duwanna way jiraano aymo badan ay leeyihiin walow dee sidaynay ninkasaa qarnigiisi iyo wixii ka horreeyey bu wafayaadkiisii ogaa wixii ka dambeeyey ma ogeyne haddana kuwa ka dambeeya ayuunbaa zayl kitaabkiisii u yeelaya macnaa waxay kusii taam yeelaan oo halkii uu ku joojiyay intay ka qaadaan baa ilaa intii iyaguna ay soo gaadhsiin karayeen markaasaa mid kale halkaa kaba qaadayay ilaa ay dee qarnigii sagaalaad sidaas ay kuma soo gaadhay iyo markaa ay ku soo gaadhay haddaba bal markaa waxa weeye imanka cuyuun taariikhday ka mida kutubtaasa dee jirtee ayuu halkan inoo sheegayaa markaa wuxuu yidhi maanta waxaa dhintay lixda casharata waa koob iyo tobankii hijrada waxaa dhintay annabiyu nebigii salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waa koob iyo tobankii hijrada markii ay hijraaday ayaa waxaa dhintay rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bishii rabiicul awal ee sanada ahayd bisha inay ahayd maalin isniina inay ahayd sanadaasna inay ahayd inna khilaaf kama jire lama tirada sanada bisha ayuunba isku khilaafay ma labayo tobankii bay ahayd ma labadii bishay ahayd waxyaalaha jire laakiin iyada yoomka iyo bisha iyo markaa sanadiiyo taas khilaaf ma jiro daba maanta waxaa dhintay biixdaa cashra sanadii koob iyo tobnaad annabiyu nebigii wa fii halaata cashratin wasanka daraaddeed unbuu u tanweyniyey wa fii halaata cashra ay wa fii sanati halaata cashrata sanadii saddexiyo tobnaad ee hijradana abubakrin abubakar baa qufiya la raacay oo raacay rasuulkii ilaahay oo anaa waxaa ka daba tegay rasuulkii ilaahayna abubakar oo isna saddexiyo tobankii dhintay qufiya horta bal marka aanu majhuulu binaysnayn dee macnaha oo ficilka iska macdawaya waqafaynaa baababtii qur-aanka wa soo arortay waaba raacin oo imanka halkan haddaan lafdigan dee macdano kabayatirkiisa ficilkiisa kaba dhigno waxa weeyaan waa la raaciyey weeyaan oo dee geeridiibuu ku raacayba uu ka daba tegayba kale macaani dhowrano saaxib iscaafi dawilwadaro macnahaasi aanu ku jirinoo ay kaba mid tahay qufiya waa la macno luqada soo qaado ama quftiya waa la karaameeyey waxa lagu karaameeyey ilxaaqa iyo itibaacaas iyo waxyaalaha iyo halkan la yimaadaan ee hadda ubal sanadii saddex iyo tobnaad ee hijirada abubakar baa dhinto adigu abubakarna rasuulka laba sanadood unbuu ka dambeeyey jumad ulana way ahayd ba adigu dhimashadiisaasi markaa laba sanadood iyo bilaayo rasuulka ilaahay ka dambeeyeybe saddex iyo tobankii hijiradna waxaa dhintay oo raacay markaa geeridii rasuulka ilaahay ku raacay jumaad alaakhiraba sanad abubakar wey وبعد عشر عمر والأموي آخر خمس وثلاثين علي في الأربعين markaa wuxuu hi وبعda cشhrin ay وmaata waxa dhintay bacda cashrin toban sandood dabadood waa markaa abibakr laga soo bilaabo dhimashadiisii weeye toban sandood markaa abibakr dhimashadiisii kadib waxa dhintay cumar cumar ibn الkhadaab oo isaguna saddex iyo labaatankii hijirada dhammaadkeedii waa dulxijo ayay ahayde ayuu dhintay oo sanada xataa waa xajaybaan markii u laabmay ayaa la dilay وbacda cashri ay وqutila waxaa la dilay bacda cashrin toban sanood dabadood markaa min wafaati abibakrin markaa ma haddee hijradii waa abibakr geeridiisii marka laga bilaabo cumaru cumar ibn اlkhadaab oo saddex iyo labaatankii hijrada dhammaadkeedii ayuu dhintay walumawi aywa qutila waxaa la dilay alumawiyu imaamkeedee khaliifkii raashidka ee reer bani umaye loo nisbeeyey waa cuثmaan dunuurayn ee waxaa la dilay aakhira hamsin wa halaaثiina way shan iyo soddonka dhammaadkiisii isna dilxijo unbay ahayd aakhira hamsin wa talaatiina waa shan iyo soddonkii hijirada dhammaadkeedii ayaa la dilay waa aakhira sanadkii hamsin wa talaatiina waa sanadii shan iyo soddonaad dhammaadkeedii ayaa la dilay oo isagoo dee aad ba u cumriyey dulxijana way ahaydba ayaa la dilay cali ay wa maata ama waqutila waxaa la dilay caliyun cali bnu abi aalibna waxaa la dilay fi larbaciina ay afartankii hijirada weeye oo cali bnu abi aalibna waxay geeridiis ama dilkiisu uu ahaa afartankii hijirada bishii rabadaan ayay ahayd isna geeridiisu marka wuxuu ihi wahuwa cali ibnu abi aalib iyo wathalaatu saddexdii hore ka horreysa cusmaan reeb oo saddexdii kasii horreysa waa rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iyo abubakrin iyo cumar saddexaa weeye sitiina lixdan sannadood bay caashuu noolaayeen oo bacdahaa dabadeedna talaatu saddex ay tahay waa qowlka adigu dee shay asaxa ama ay raajax yeelaan oo markaa cali rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iyo abubakar iyo cumar iyo cali afartaasba waxay ku dhinteen iyagoo saddex iyo lixan jiraa ama cusmaan isagu siddeetan waa gaadhay haddaanu kaba sarrayn ee saddex iyo lixdan waana sida dee adigu raajaxa way kolle khilaafyo way wada jirayaan bal rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ayaa waxaa soo aroortay ama dee sugan oo axaadiista sugan kuba timi lixan sanadood inuu kuba dhintay shan iyo lixan inuu kuba dhintay intaba dee saxiixa bukhaari waan ku arki doonaa saddex iyo lixankani waa qowlkii raajaxa taasna waxyaalaha lagu xambaarayna marka kalena aad gaadho haddii alla idhaah ayaan arki doonaa insha allahu tacaala waa qowlka raajaxa saddex iyo lixan baa rasuulku ku wafaaday abubakar iyo cumar iyo calina iyadoo calaa khilaafin fiiha iyadoo khilaaf meeshii kolley iska jirayo ayaa da-doodu intaas ahayd buuli wa huwa markaa cali bnu abi aalib iyo wasalaatu saddexdii hortii ahayd waa cuhmaan kasii horreysayba sitiina lixdan sandood bay caashuu noolaayeen oo bacdahaa dabadeed salaatu saddex ay tahi waa saddex iyo lixdan jiraray ku dhinteen markuu afartii khulafada uu inoo sheegay dhimashadoodii ayaa halkan wuxuu inoo sheegayaa bal tobankii jannada loogu bishaareeyey lixdii ka hadhsanaa waqtiyadii ay dhinteen markaa wuxuu ihi wadalxatu maca zubayri qutila fii caami sittin wa halaaiina kilawey wadalxatu dalxatu bnu cubaydillaahi maca zubayri zubayr macii xaaluu yahay qutila waa la dilay labadoodaba fii caami sittin wa halaaiina waa lix iyo soddonkii hijrada sanadii adigu lix iyo soddonaad kila damirkii halka loo idaafayn lahaa baa maqan taakiidna way utay tan hore damiirka hore qutilaa kuba suganoo waa kilaahumaa labadoodaba wey oo labadaa saxaabi ee tobanka jannada loogu bishaareeyeyba ka mid ahaa dalxa iyo zubayrba lix iyo soddonkii waa dagaarkii jamal bay ku dhinteen oo markaa iyagoo dee dhowr iyo lixan jirraa iyaguba se markaa lasoo naqliyey dagaalkaasna sanadaa jumaadul-uulaadeedii ama jumaadul-ukhra ayaaba dagaalkaasi dhacay ana dagaalkii dee shahiirka ee macruufka ahaa waxaa jamal loo yidhi inaa ay macruuf ka tahay taa waxay soo naqliyaan badalxa inuu dilay marwan ibnulxakam asay soo naqliyaan inta badan guud ahaan ay soo naqliyaanba dalxana isku ciidan baabay ahaayeene dee wax markaa ku kalifay mooyaan ba markaa taase ama waa saari kale iyo umuuro kale adugu dalxabow ama zubayr isagoo ka lamayba dagaalkii iskaga tegey oo meelwaadi sibaac lagu magacaabo jooga markaa tiirsadaan nin ee jurmuus la odhanayey ayaa dee qadri ayaa u dilay oo dilayba nooxaanay soo naqliyaan waqtigaa dagaalku intaanu bilaabmin caliinu xusuusiyey xadiis ba dee latuqaatilana ama latuqaatilana caliyan wa anta lahu daalim taas markii uu xusuusinayo u yihi haddaan xusuusnay maan soo baxeenoo markaas buu ka tego adugu halkaas awaadi sibaac ninkaasi ku dilay falabada haddaba saxaabina wa dalxatu dalxo maca zubayri zubayr macii ahaaday ibnulcawaam qutila waa la dilay fii waqacati aljamal fii caami sittin wa halaatiina lix iyo soddonkii hijrada kila ay kilaahumaa labadoodaba wey labadoodaba waqtigaas baa la dilay wa fii amana hamaaniya casharatin tuwafii caamiru uma bacdahu bnu cawfi ay wa tuwafiya waxaa dhintay fii hamaana casharata sideed iyo tobankii hijradana waxaa dhintay caamiru abu cubaydah caamir ibnu cabdillaahi ibn aljaraax ayaa dhintay daacuunkii camawaas ama camwaas haddii miimta la sukuumiyaba daacuunkii adigu taas la baxay waa meeshuu ka bilaabmay qaryaheeda oo halku kaba bilaabmay ayuu sideed iyo tobankii hijirada isagoo sideed iyo konton jira ayuu ku dhintayba wey ay wa tuwafiya waxaa dhintay oo fii amaani wa fii sanati hamaani casharata wey sideed iyo tobankii hijirada sanadeediina waxaa dhintay oo khilaafadii cumarba markaa tuwafiya caamirun abu cubaydata amiinu hadihi اlumma abu cubayd caamir ibn cabdillahi ibn اljarax wey uma bacdahu ay uma tuwafiya waxaa dhintay bacdahu caamir ama abu cubayda dabadi ibnu cawfin cabduraxmaan ibnu cawf baa dhintay bacda halaaiina soddonkii hijrada dabadeed bicaamayni adigu waa soddonkii dabadii bicaamayni laba sanadood waqti laba sanadood ka dambaysan soddonkii weyn oo waxa weeya bicaameyn ama macaaameyn usude kaba dhiga ba'da macnamca haddii laga dhiga shaarixu kaba dhigayo adugu cabdiraxmaan ibnu cawfna wuxuu isagana dhimashadiisu ay ahayd labiyo soddonkii hijrada ayay ahayd waxyaalaha qaarkoodna khilaaf waa iska imanayaan ee shuraaxda ama kutubta kuba arkaysaan ee waxa weeya waa qowlka raajixuu soo qaadanayaa uma intaa dabadeed bacdahu ay tuwafiya waxaa dhintay bacdahu bacda caamirin caamir dabadi ibnu cawfin baa dhintayoo wuxuu dhintayna bacda halaaiina soddonkii dabadeed bicaameyni maca caameyn adigu waa adigu waqti soddonkii hijirada laba sanood laga joogo ay kaba dambaysay ayuu dhinta waa labiiyo soddonkii hijirada wey wa fii ixdaa wa hamsiina saciidun waqof yahay wa tuwafiya waxaa dhintay fii ixdaa wa hamsiina fii sanati ixdaa wa hamsiina koob iyo kontonkii hijiradana saciidun saciid ibnu zayd ibnu camr ibnu nufayr isnao saxaabi casharadii ka mida reer bani cadiya waa cumar ibnu lkhadaab iyo jiribkoodii soxbadiisna ay horreyso balka islaamnimo horreeyey waxa weeyaan cumar ibnu lkhadaab ilmadeerna way ahaayeen walaashii faadima bintulkhadaabna waa qabaybeen bal markii ugu horreysa dee islaamka ilaahay kuga soo aniyo waa aqalkaa iyagoo isaga uu socdu yeeleeyay iyaga dee markaas farasaartidba islaamkan ay islaameen baabay sababtoo ahayd baadana islaamkiisiihen bal saciidkaas baa dhintay saciid ibnu zayd waqofiya waxaa raacay isagana oo geeridii ku raacay la raaciyey weeyaan oo dee majhuulahade laakiin waxaa raacay oo isna dhintay dabadii sacdun sacd ayaa dhintay waa sacd ibnu abi waqaas bikhamsatin ay bicaami khamsatin waa shan ama sanadii shanaadee teli raacaysay khamsiina kontonka raacaysay waa shan iyo kontonkii hijrada markaa oo sacd ibnu abi waqaas xaqiiq meeshaa lagu magacaabaya guriga kulaha ayuu ku dhintay halkaas baana laga soo qaaday iyadoo dadku ay degtooda ku sidaan oo madiina la keenay haddaba waa shan iyo kontonkii hijrada ayuu sacd ibnu abi waqaas awalu man ramaa bisamin fii sabiili illah wa awalu man araaqa daman fii sabiili illah kaasba ayaa dhintay saxaabigaa weyn ay waquufiya waxa la raacay oo bacnaa raacay geeridii ku raacay markaa sacadna mee saciidna sacdun sacad bihamsatin waa bicaami khamsatin waa sanadii shanaade keli raacaysay ku xigtay khamsiina kontonkii hijrada waa shan iyo kontonkii hijrada oo markaa sacad aakhiru casharatin tobankii jannada loogu bishaareeyey kii ugu dambeeye weeye yaqiinan xagga geerida haddaan yaqiin bimacnalmood kuma fasirno oo dee xataa ataaka alyaqiin yaqiinkaas waa tii mowt laguma fasiray oo macnaa waa geeri ahaan ama xagga geerida ninkii ugu dambeeye wey yaqiin haddaan macnihii dee hubaal aan kaba dhignona ina yaqiinta nafteeda waxaa geerida yaqiin loogu magacaabay oo waxaan shaki ku jirinba oo macno majaasi ahayde aan taas ka dhignaa dhib maleo fa huwa isagoo akhiru cashratin tobanka kii ugu dambeeye weeye yaqiinan yaqiin ahaan iyo hubaal ahaan iyadoo taasi ay wax hubaala tahay la hubo aan shaki ku jirinba taasba wey haddii de geeri jiraa geerida shaki kuma sugnaa waaya fa huwa isagu markaa akhiru cashratin mala kuwa kalena akhiru cashratin baa kuma sugane waa isla macnaa tobankii ugu dambeeyey o geerida yaqeen min xagga yaqeynta wey ama dee tobankii ugu dambeeyey xagga geeri ahaan iyo de iyadoo la hubaba halkaa markuu tobankaas wafayaadkoodii wax kala maha taariikhdoodii ma aha taraajimtoodii mahay waa wafayaadkoodii oo waqtiyaday dhinteen oo halkaa inoogu dhammeeyey ayaa halkan wuxuu inoo sheegayaa majmuuco saxaabadii rasuulka ka mid oo mucamariin ahaa cimrigoodu dheeraaday uu boqol iyo labaatan gaadhay weliba kuwa boqol iyo labaatanka gaadhayna haddana waa dee arrintooda dee waa waxay dhacday dee si qariibbaabo laguma tirin karo ama shay mustaqrabba noqon karo ah boqol iyo labaatankaasi way qaybsan yihiin oo lixdan sandoodna waxay noolaayeen qabla alislaam lixdan sandoodna bacda alislaam bay noolaayeen haddaba bal jamaacada saxaabada kamida mucamariinta ahaa cumrigooduna haddana sidaa u qaybsanaa ayuu halkan inooga sheegaya ama magacyadoodii inoo tirinaya isagoo sanadahay dhinteen aan inoo sheegahayn allahuma laba ayuu inoo sheegi doonaa sanaday dhinteen oo waa xakiim ibnu xisaam iyo xasan ibnu daabit inaha kale inooga sheegaya sanadahay dhinteen ee wuxunbuu inoo sheegayaa dee arrintan kale ee jirtay dhammaantood ka wada dhaxaysa markaa wuxuu uhi waciddatun tiro tiradaasoo min asaxaabi asxaabtii rasuulka ka midi wasaluu waxay gaadheen oo cumrigii ay ku gaadheen cishriina labaatan sannadood oo bacda mi'atin boqol dabadeed ahaatay boqolkaasoo sukamalu la buuxiyo oo macnaa aanna qiso ahayne kaamila weeye waa boqol sannadood oo kaamila labaatan dabadeed ah ayay noolaayeen oo boqol iyo labaatan sannadood bay noolaayeen wa ciddatun tiro tiradaasoo min asaxaabi asxaabtii rasuulka ka midi wasaluu waxay gaadheen cishriina labaatan bay gaadheen sannadood oo bacda mi'atin boqol dabadeed ahaatay boqolkaasoo tukamalu ama takmulu la buuxdee buuxsamaysa ama tukamalu la buuxaysa kuwa kale ku sugan ba marka situna minhaa boqol iyo labaatankaa waxaa ka mid ah oo boqol iyo labaatankaa sannadood waxaa ka mid ah situuna lixdan situuna sanatan way waa lixdan sannadood oo fil islaami islaamnimadka dhexdiisa ahaatay dee kol hadday lixdan fil islaam tahay lixdan baa fil jaahiliya markaas ah lixdan sannadood oo fil islaam ah marka islaamnimaduna waxaa dee waqtigaa islaamku aada u daahiray ayuunbaa laga soo tirinayaa jaahiliyada maqsuudku ma aha qabla alislaam intaan rasuulka becsada horteed ma aha ee dee shaksigu hadduu qoomkiisii soo gaadho unan weli islaaminba ama dee kollay fatxu maka wixii ka horreeyey ina islaamku muu noqon mid jasiiratulcarab hagaag u wada gaadho muu noqon oo shaa'ica ee dadka badankoodu waxay iskaga sugnaayeen kufrigoodii iyo jahligoodii jaahiliya markaa lagu tirinayo qoomkiisii hadduu taa kuba soo gaadho ee macnuu maaha lixdan sanoodo fi jaahiliya qabla bictati rasuul salawaatu ullahi wasalaamu caleyh lixdan inay noolaayeen waayo haddii dee markaa bictati rasuul ay lixdan noolaayeen afar iyo kontonkiina la yidhaah bacdigoodu way dhinteen ama intooda badan dee afar iyo kontonkii hijrada iyo waxa ka horreeyey oo adda ilaa saddex iyo tobankii ka horreeyey ayaa markaa waxay noqonaysaa de inay kaba bataan boqol iyo labaatanka ay kasii badnaadaanba ayay keenaysaa taasi haddaba bacda miatin takmulu situna ay minha waxaa ka mid ah situna lixdan sandood oo fil islaami hatay marka iyagiibuu tirinayaa wahum iyagu mubtadiis ka qadaro kuwaasi xasaanu xasaan weeye yelii waxaa soo raaca xasaan xuwaydibu xuwaydib unbaa soo raaca makhramatu bnu nowfalin iyo wa makhramatu bnu nowfalin makhramatu bnu nowfal ninka la yidhaah uma xakiimun umadu macnaawow uu weeye haddana waxaa soo raacaya kuwaas oo iyagana ka mid ah xakiimun xakiim ibnu xisaan xamnan wa xamnan ninkaa isaguna xamnan lagu magacaabee ina cawfe cabdiraxmaan ibnu cawf ay walaalo ahaayeen saciidun iyo saciid ibnu yarbuuc ilqurashiba taas qolooyinkaas baa ka mida bal kuwo kalena uu tirin doonaa markaa muxuu leeyahay xasaan ibnu haabit ibnu lmundir imaamka saxaabigaa la yidhaha shaacirkii rasuulku boqol iyo labaatan sanood buu jiray weliba qolooyin kaleo boqol iyo labaatan jiro abtirsiintiisa ku suganna mar dambu inoo sheegi doonaa waxaa kaloo boqol iyo labaatankaa jiray xuwadib ibnu cabdilcuse nin la yidhaaho muslimatulfatxi ka mida ayaa isaguna boqol iyo labaatankaa jiro afar iyo kontonkii jirada mar meelaha dhimashadiisu ahayd waxaa kaloo boqol iyo labaatankaa jiray qaybsan weliba makhramatu ibnu noofalo iswar saxaabiga la yidhaha isna aabihii oo isna waa muslimatulfatxiga dee waa inankiisna waa saxaabi isna waa saxaabi makhramatu markaa makhramatu bnu noofal makhramatu bnu noofal ninkaa la yidhaaho ayaa isaguna reer bani umaya ayaa isna da'daa gaadhay waxaa kaloo da'daa gaadhay saxaabigii jariirkaa xakiim ibnu xizaam ibnu khuwaylid khadiijata bintu khuwaylid baa u edaah ayaa isna da'daa gaadhay xamnan buu idhi xamnankanna waa ina cawfba oo cabdiraxmaan ibnu cawf bay walaalayiin waa isaguna waxaa muslimatulfatxi unbuu kolley ka mid noqonayaa afar iyo kontonkii tiradana dhimashadiisa ahayd arrintiisa qariibkaana maka kama teginoo xataa madiine ma gaadhin ba mana hijiroon madiinada ma teginoo mu gelinba madiina isagoo cumrigaa gaadhayba haddaba sida xaafid ibnu xajar isaaba ku yidhaa weeye xamnankaas iyo saciid ibnu yarbuco qolooyinkaas oo dhammi boqol boqol iyo labaatan bay jireen weliba qaybsan oo lixdan iyo lixdan u qaybsan taas bay jireen markaa muxuu ihi wahum iyagu xasaan xasaan weeye yadii waxaa soo raaca xasaan xawayib xawayib ibnu cabdilcuse ayaa soo raaca makhramatun waa makhramatun waxaa kaloo isna soo raacayo dee da'daaf kula mida weliba qaybsan makhramatu ibnu nawfalin uma xakiimun haddana xakiim ibnu xizaam iyo xamnan xamnanun iyo xamnan ibnu coof saciidun iyo wa saciid ibnu yarbuc weeye iyo wa aakharuun maytaasasa intaasi waa boqol iyo labaatan qaybsan marka wuxuu uhi sheekhu wa aakharuuna kuwa kaloo saxaabada kamidi macnaa muطlaqan ay caashu way noolaadeen oo cumrigaas wasaru waxay gaadheen hadal cumra weeye cumrigaas boqol iyo labaatanka muطlaqan xaaliya mid la idlaaqay ujeeddadu iyadoo inaan kala garanahayn inuu qaybsan yuu lixdan iyo lixdan yahay ee boqol iyo labaatankaas bay noolaayeen iyadoon la kala ogeyn inay situuna sana fi ljaahiliya situuna sana fi lislaam ay dee cumrigooda u qaybsanaayo ama dee waktigii ay dhasheen baaba la garanin iyaga ama dhimashadoodii oo kale ama waktiyadii ay sooba islaamkoodu ahaa waxyaala saasaa la garanayno saas baa deeta ay keentay iyadoo boqol iyo labaatankii lagu ogyahay haddana inaan la garan dee intay balsa intay fil islaam noolaayeen iyo intay fil jaahiliya noolaayeen aan la kala garanba marka waakharuuna ay wacaasha way noolaadeen ama wasala way gaadheen ee wasalubuu markii horeba kasoo cabire waakharuuna kuwo kalena wasaluu waxay gaadheen hada alcumra cumrigaas muطlaqan xaaliya isagoo muطlaqoo aan dee markaa lagu qayday inuu nisfuhu fi ljaahiliya wa nisfuhu fi lislaam uu yahay markaa wahum kuwaasna waxa weeye kuwaasna labiidu ama minhum waxa iyaga kamida labiid ninkii shaacirka ee shahiirka ahaa mucallaqaadkanbaa qasaa'idka la yidhaahaa mid ka mida lahaa labiid ibnu rabiicata alcaamiri taas ayaaba kamida caasim iyo wa caasim ibnu caliyin alcajlaani oo isagu saxaabi ansaareeda sacdun iyo wa sacd ibnu junaadat alcawfi oo cadiyat alcawf ninka la yidhaha dacafadaba kamida waalidkiiba nawfalun iyo nawfal ninkaa isaguna la yidhaha ibnu mucaawiye ee reer bani diil ama reer kinaana muntajicun iyo wa muntajicun ninka isagu muntajic la yidhaha naajiy ninka la yidhaha awowgiiba siqat ismi faacil lajlaajun iyo wa lajlaajun lajlaaj alcaamiriba ninkaas iyo awsun wa awsun aws ibnu maqra asacdi iyo wa cadiyun cadiy ibnu xaatim adaa'im iyo naaficun wa naafic ibnu sulaymaan alcabdi iyo wa naabiqatun ninkaa isaguna naabiqa la yidhaha shahiirka ee shaacirkaa naabiqatu ljacdi la yidhaha waayo naabiqyo dhowra ayaa luqada carbi ama carab agtooda kuma sugan oo shucaradoodii la yaqaanay ka mida waa naabiqatu ljacdi shaarixuna wuxuu leeyahy dakarahu wa awsan wa labiidan assaabiqayni asirfiyiin macnaha waxa awskan iyo labiidkii hore iyo ninka naabiqaba inay boqol iyo labaatankaa gaadheen sheegay cibaaro ada ayaa dhacday sarfiyiin oo kale saas waxa weya dee tadriib iyo kutubta kaleba ku sugan waana nin xaafidoo macruuf ahaye waa sarfini sarfini weeyaane yiintan ama ya-dan labaad iyo waxyaalaha nima jiraan asirfini wey sirfini waa nin xaafido markaa macruuf ayaa kuwan sheegay macnaa waxa weya intan imika inoo tiriyey boqol iyo labaatan bay gaadheen laakiin dee waa muطlaqoo lama laha nisfa fi ljaahiliya nisfa wa nisfa fi lislaam iyada tan lama laha sida kuwii horeo layidhi kuwii hore lagu yidhi wey oo markaa waakharuuna kuwo kale wasaluu hada alcumra muطlaqan minhum waxaa kamida labiidun labiid baa kamida caasimun wa caasimun sacdun wa sacdun نوفل ونوفل عاطفة كود قدري منتجع يو منتجع لجلات ولجلات لجلات العامري أوس يو أوس مركز سعد رير بني تميم يو عدي عدي بن حاتم الضاي هي نافع نافع نك الله إلهه ابن سليمان العبدي نابغة يو نابغة الجعد يو يسوق الله والله إلهه بقول إلى تنك آد وقصر يوم عمر ربوءها kollay magaciisuna dee naabiqadan waa wasfi uun oo malaa isagoo la yidhi intii hore oo dhan shicir lagaba maqlay isagoo weynaaday ayuunbuu shicirkii uu noqday mid adigu mashhuurku ah adu shaacira ayay naabiqa ugu magacaabeen been aduu bal naabiqa aljacdi qolooyinkaasoo dhammi boqol iyo labaatan bay gaadheen markaa wuxu uhi sheekhu sumata xasaanun infarad an cashada abun wajadduhu wajad waa sumadan waa tii caadifada ahayd oo dee ta'diyata taaniiska ahaydun la geliya ama haadaa taaniiska sumata intaa bacdigeed xasaanun xasaan ibnu saabit infarada waa la gooni noqdo dadka kale nudaradiisa ee la midka ee boqol iyo labaatanka gaadhay wuxuu kala gooni noqday ancaasha biancaasha inuu noolaaday daa cumrigaas abun aabihii iyo wajaduhu awowgii iyo wajadun wajadu abihi weeye aabihii awowi inay intaa noolaayeen macnaa waxa weeye waa arrin qariiba sida daarsiyada ciraaqina way kuma sugan tahay be xasaan ibnu saabit ibnu mundir ibnu xaraam weeye markaa aabihii saabit awowgii mundir iyo xaraam waa aabihii saabit u awoway saddexdooduba iyaguna boqol boqol iyo labaatankaasay jireen boqol iyo labaatan waa afar iswada dhalayoo mid kastoo boqol iyo labaatan jiray waa wax qariiba waxay soo naqliyeen ninkiisna shaacirka ayaa xasaan dhale cabdiraxmaan la odhanayay inuu tan soo qaadi jiro arrintan sheegi jiro markaa iskala bixin jiray isagoo taa kuwa faraxsan oo ujeeddadu mala ay tahay ana dee cumrigaa waa gaadhi kolay dee qolooyinkaasi gaadheenoo isagu laakiin sideed iyo afartan jir buu ku dhintay tan oo markaa intuu tan soo qaado waxaa la yidhi yatamadad waa lisururi bi hada khabarkan isagoo kuwa faraxsan oo arrinta ay tahay malaa dee fikir ama isagoo dee ku hamiyaya ama dee ku tamaniyaya uun inuu isaguna cumrigaa gaadhin kol hadday qolooyinkaa ka wada horreeyay ay gaadheen laakiin ma gaadhin kumana dhawaan kontonba uma buuxsamin haddaba sumata xasaanun xasaanin farada waa gooni noqday oo u kala gooni noqday weeye qolooyinkaa kale nudaradiisaha ancaasha inuu noolaaday daa cumriga abun aabbo oo waa aabihii markaa saabit iyo wajadduhu isaga awowgii oo waa mundir iyo wajadun wajaddu aabihii aabihii awowgiio waa markaa xaraam intaba way noolaayeen uma xakiimu mufradu ban uma xakiimun mufradu bian wulid bikacbati wamaa ligayrihi cuhid bud uma waa intaa bacdigeedna waa khaslo kale oo ku gooniya xakiim buu sheegayaa xakiimun xakiim ibnu xisbaan mufradun waxa isna lagu gooni yeelay oo dadkii kale nudaradiisa ayaa qayrkiiba lagaga gooni yeelu kaga duwan yahay bian wulida in lagu dhalay oo ku dhashay bikacbatin waa wasanka daraaddeed bikacba filkacbati kacbada dhexdeeda inuu kuba dhashay wamaa ligayrihi ay wamaa cuhida arrinkan oo kacbada dhexdeedoo lagu dhasho looma ogaanin ligayri kayrki oo axad kaloon isaga ahayn oo kacbada dhexdeeda ku dhashay lama garanayo oo waa xakiim ibnu xisaam ayaa xalil hooyadiiba isagoo iyadoo dumar kale oo dee qoraysh ka mida ay laba socoto ayay kacbada gasho halkaas bay fooshi ku qabato markaasay ku umushay halkaas waxaana uu leeyahay qabla caamilfili bitalaata cashra saddex iyo toban buu caamilfil kaga horreeyo rasuulka aad buu uga weynaa weeye ho rasuulka abubakar iyo suhaylkii aynu beyt kusoo aragnay dee kollay nadar uu kuma sugnaayo asxaabta cid ka weyn inaanay jirin waa nin ka weynba markaas haddaba in wuxuu ku dhashay halkaasoo markaa muxuu ihi wamaa ligayrihi xakiim gayrkii cuhida looma ogaanin arrinkanoo lama garanayo axad aan xakiim ahayn oo kacbada dhexdeeda kuba dhashay allahuma mustadiraka xaakim waxa ku sugan caliy ibnu abi aalib inuu ku dhashay kacbada dhexdeeda laakiin waa qowl daciifa waa qowl daciifa aan la ictimaadsanayn ee isaga mooyaane cid kaloo taa lagu ogyahay oo dee dariiq sugan aan ku haynaa ma jirto weeye xaakim sadargiisa taa dhacdayna daciif weeye waayahay wama bian welid wamaa ligayri cud marka wuxu uhi wamaata maca xasana caama arbacin min bacdi hamsina calaa tanaasucin wamaata uu dhintay xakiim maca xasana xasan ibnu thaabit maci caama arbacin waa sanadii afaraade min bacdi hamsiina kontonka dabadii ahayd calaa tanaasucin maca tanaasucin khilaaf markaa laysu khilaafsay iyo sanadii ay dhimashadoodu ahayd iyaday jirto oo markaa muxuu leeyahayna waa xakiim ibnu xisaam iyo xasaan ibnu saabit kolley qolooyinkaa boqol iyo labaatanka jirayna tan unbay u badnaayeene waxay dhimashadoodu ahayd afar iyo kontonkii hijrada afar iyo kontonkii hijrada ayay dhimatadoodu ahayd waxaana uu leeyahay calaa tanaazucoo hadee khilaaf baa jira xagga markaas oo imaka dee in layidhi xakiim kontonkiiba sideed iyo kontonkii lix iyo lixankii xasanna kontonkii bal khilaafadii cali sideedii afartan ama waktiyadii cali laba dila afartankii hijrada aqwaala sidaasi way jiraane waa wixii ugu raajaxsanayay jasmiyankani waa ka ugu raajaxsan wamaata uu dhintay xakiim mac xasane xasaan maci caama arbacin waa sanadii afardaade min bacdi hamsiina kontonka dabadee ayl calaa tanaazuc maca tanaazucin fiihi way iyadoo khilaaftaa jiro halkaa markuu saxaabadii noogu dhameeyey boqol iyo labaatanka gaadhay wax markaa ay qaybsantahay boqol iyo labaatankaasiyo waxaanay qaybsanaynba ayuu halkan wuxuu sheekhu inooga tirinayaa a'imadii madaahibahan matbuucada lahaa ee iyagu markaa a'imadii taas waktiyadii ay dhinteen ama wafayaadkoodii ilaa aimadaasna inooma dhammaynayo shan buu inooga sheegayaaye bal wafayaadkoodii buu inoo sheegay markaasna wuxuu raacin doonaa kutubtan lixdaa ee ususha ama umuhaadka falooyinkii lahaa iyaguna waktiyadii ay dhinteen ayuu inoo raacin doonaa waxaa sii raaci doonta toddoba kale oo aimadii xadiidka ka mid ah oo raggaa ka dambeeyey taariif fiicanoo aada loogu intifaacayna iyagu laba yimi oo asaartaa fiican ka tegey oo iyagana wafayaadkooda uu inoo sheegi doono markaas buu kitaabka khatimi doonaaba markaa wuxuu yidhi limiatin wa nisfiha nucmaano wa bacda ixdaa casharatin sufyaano limiatin boqol iyo wa nisfiha waa boqol dee sannadood iyo wa nisfiha boqolkaa barhkii oo konton ah ayaa maanta uu dhintay anucmaanu nucmaan macnaa markay hijiradii ama taariikhdii hijiradu ay ahayd boqol iyo kontonkii hijirada ay ahayd ayaa waxaa dhintay imaamkaas manaa faqiihul umman abu xaniifa nucmaan ibnu haabit isagoo toddobaatan ba gaadhay taas buu dhintay waxa weeye oo markaa toddobaatan gaadhay ana taabicinnimo waa loo sugo bacda asaxaaba ayuu arkay ayay aimadu yidhaaheen bal markaas limiatin boqol iyo wa nisfiha barhkeed oo kontona annucmaanu baa usugnaaday macnaa maanta waxaa dhintay boqolkaa waa fii miatin waa dee iyo wa nisfiha annucmaanu maanta waxaa dhintay annucmaan ibnu haabit abu xaniifa wey wa bacda ixdaa cashrata ay koob iyo toban sanadood dabadeed waa marka laga joogo geeridii nucmaan markaa weye ama abu xaniifa geeridiisii marka laga soo qaado koob iyo toban sanadood dabadoodna sufyaanu maanta waxaa dhintay sufyaan ibnu saciid athawri imaamkaa jaliilka ahaa faqiiha muxadidkana ahaa isla madhab gaar ahaaneed oo muddo lagu dhaqmaye lahaa walo markii dambe ay inqiraaday taas ayaa dhintay oo markaa koob iyo toban markaad ugeyso boqol iyo kontonkii dee koob iyo lixdan bay tegaysaayo waxaa markaa imaamkaasi dhintay boqol iyo koob iyo lixdankii hijrada ayaa sufyaanu thawri dhimashadiisu ay ahayd bawe wa bacda ixdaa casharata waa koob iyo toban dabadood waa min wafaati abi xaniifa wey geerida abi xaniifa marka laga soo bilaabo sufyaanu sufyaan ay maanta waxaa dhintay sufyaanu sufyaan baa dhintay wamaalikum fi tisci wasabciina washaafici alarbaci maca qarnayna halkan waxaa dhacay nusqooyinka tirmisi wamaalikum fi tisci watisciina ee sawaaf waxa weeye fi tisci wasabciina weeye tisciina dambe ma jirta asal ahaan sabciina weeye halkaasi oo tirmisi dabcadiisa weeyaan ay wamaaliku wamaata maalikun maalik wuxuu dhintay fi tisci sagaalkii waa dee iyo wasabciina toddobaatankii bacdalka haynay boqolkii way inoo soo dhamaadeen oo boqolkii waan haynaa maha sagaal iyo toddobaatankii un ee boqolkii baa ku halkan aada ku kordhisanaysaaye wamaata waa dhintay maalikun maalik fi tisci sagaalkii iyo sabciina toddobaatankii waa sagaal iyo toddobaatankii boqolka ka dambeeyo imaamu daarilhijra isna waxay geeridiisa isagoo madiine ku dhintay boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii hijrada aqwaalihii markaas ku soo arooray xagga waktigu dhashayna waxaa ugu mashhuursan saddex iyo sagaashankii inay dhalashadiisu ay ahaydba saddex iyo sagaashankii dhalashadiisu ay ahayd asbaacu taabiciintiina ka mid weeye ee axad markaas saxaabo ka mid uu soo gaadhay ma jirto marka arrimaha dhacay dee kutubta maalikiyada bacdigood sharxa bayquni bayquniyada nukhba lagu magacaabo nukhbatulfikr ba waa mid nukhba lagu magacaabo nabhani leeyahay nabhaniga liina maaha dee ninkii shairkaas soomaaliya aad u taqaani maayo waa mid kale kaas waxaa dhacay inuu caaisha binti sacd ibni abi waqaas soo gaadhay oo markaas taabici ba yahay laakiin caaishada nafteeda ayaaba taabiciyad ah ee saxaabiyad maaha waayo waxaa waktigii rasuulka inan keliyun buu lahaayo taasna miduu malaamulxakam ilkubra ayuu sacad lahaay kuwan waan dadkiisa badani waa dadka wada dambeeye wada taabiciin weeye sacd ibn abi waqaas dadkiisuba marka waxaan gabadha keliya ahayn taasna sooma gaadhin kumana soo dhawaan haddaba marka waxa weeye wamaalikun ay wamaata waa dhintay maalikun fi tisqi wa sabciina way sagaal iyo toddobaatankii boqolka dambeeyo washaafici ay wamaata uu dhintayoo ashaaficiyu imaamkii moxamed ibnu idriis ashaafici markaas wuxuu dhintayna alarbaci fi larbaci afartii maca qarnayna lamaca qarnayna laba qarni maceed ahaatay oo ujeedo labada qarni waa laba boqol afar markaad u geysa maxay noqonaysaa laba boqol iyo afar hijradu markii laba boqol iyo afar ay ahayd ayaa isagoo cumrigiisu afar iyo konton jir yahay boqol iyo kontonkiibuu qasda meeshan la yidhaaha falastiinba kuba dhashaybeen ayaa uu dhintay imaamkaasi bilrajab dhammaadkeed imaamka imaamu shaafici uu dhinto masar buu ku dhintay washaafici ay wamaata waa dhintay ashaaficiyu alarbaci fi larbaci afartii ayuu dhintay waa sanadii afar fi sanati larbaci maca qarnayna ay qarnayni ba asalku ahayd dee laba qarni macood ahaato waa laba boqol iyo afartii macooda weyn marka wuxuu yihi wafii hamaanin halkana waxay idiin taala tirmisi wa hamaaniina waxaana aad ku hagaajisanaysaan wafii hamaanin wa halaaiina weeye hamaaniina salaad ma jirto taasna waa tirmisi dabcadiisa wn halkan dabacaadkiisna waayo dee walow imaka dabacaadkii dhowr goor kitaabka la madbaceeyey haddana markii ugu horreysay halkii lagu madbaceeyey unbaa dib looga taswiraayo inna tasxiix dambe iyo islaax dambe looma yeelan marka wuxuu ihi aywa maanta waxaa dhintay fii sanati hamaaniin sideedii iyo wa halaatiina soddonkii marka waa tan shaafici baynu laba qarni baynu soo gaadhnoo laba boqol imaka waxaa ka dambeeya labadii boqol dabadeed weeye shaafici wixii ka horreeyey boqolkii dabadii bay ahaayeen shaafici waa labadii boqol dabadeed halkan ka dambeeyaana labada boqol bay ka dambeeyeen oo markaa tiradan uu inoo sheegayo waxaad ku kordhisanaysaa labada boqol haddaba wa fii sanati hamaanin sideedii waxaa dhintay iyo wa halaatiina soddonkii hijrada ee labada boqol ka dambeeyey amay tawfiic xelka horaa qadarane wa wa qadaa waxaa dhintay fii sanati hamaanin iyo wa halaatiina sideed iyo soddonkii hijrada isxaaq isxaaq qada bimacnaa maanta way isxaaq isxaaq baa dhintay oo imaamkii jaliilka ahaa isxaaq ibnu rahawey oo isaguna madhab gaar ahaaneed ba lahaa atbaacdiisana alisxaaqiya lagu magacaabi jiray laakiin markii dambe inqiraaday waxay dhimashadiisu ahayd laba boqol iyo sideed iyo soddonkii hijrada ayay dhimashadiisu shacbaan dhexdeed weeye ayuu dhintay imaamkaasi rahaweyna aabbihii de ibraahim buu laqabkiisa yahayoo isagaaba la weydiiyo wixii rahawey loo yidhi oo isagoo malaa dariiq buu ku dhashay oo qoloynkaa maraawisaduna dariiqay raah malaa de ay ku magacaabi jireen rahawey ayay ku magacaabi jireen oo markaas baa rahawey loo yidhi muxadisiinta inta badan dee rahuya ayay ku dabdiyaan baa luqawiintana rahawey wax alla waxa lamid oo dhan babaabkaas baa weh kuba khatimeen wa fii hamaanin markaa ay waqadaa waxaa dhintay fii sanati hamaanin wa halaaiina isxaaq isxaaq marka wuxuu yihi bacda arbaciina ay wa bacda arbaciina afartankii dabadeed maxaa dee afartanka kuula socda laba boqol baa kuula socda nawataa isxaaq waa laba boqol iyo soddon ateen afartan dabadeed oo markaa dee laba boqol ahaatee iyo dee laba boqol ba marka afartan waxaa ka dhamaa sanadii kuxitun ka dhigo waa koob iyo afartankii qad madaa waxaa tegey oo adduunyadan kaba tegey oo dhintay axmedu axmed imaamkaas ayaa dhintay oo imaamkaa jaliilka axmed ibnu xambal waana xambal awowgii axmed ibnu moxamed ibnu xambal baa la yidhaahaaye waxaa isna dhimashadiisu ahayd laba boqol iyo koob iyo afartankii hijrada taas alimaam alcalam ayaa dhimashadiisna ahayd wey ay wa bada bacda arbaciina afartankii dabadood oo markaa sanadnu aad ku kordhiso waa koob iyo afartankii hijrada ee labada boqol ka dambeeyeyna qad madaa waxaa tegey oo adduunyadanba ka tegey axmedu imaamkii axmed ibnu xambal ama axmed ibnu moxamed ibnu xambal wey marka halkaa muxuu inoogu dhameeyey aymadii bal madaahibahan matbuucada lahaa ayuu inoo dhameeyey lix buu inoo sheegayoo waa afartii shahiirka ah iyo isxaaq ibnu rahawey iyo sufyaan thawri kolley qolooyin kaleo iyaguna atbaac lahaa oo iyaguna madaahiba lahaa markii dambe haba inqiraadeyna ayaa jiro onu halkan ku sheeginoo raggaa waxaa ka mid ah abu camrin cabduraxmaan ibnu yuxamid alawsaaciba muqalidiin buu shaam kulaha ilaa laba boqoloo sanadood muddo gaadhaysa laakiin markii dambe way inqiraaday madhabtiisii oo boqol iyo toddobiyo kontonkii hijraday ahayd raggaa waxaa ka mid ah abu jacfar maxamed ibnu jariir dabari oo isaguna jariir iyo qolooyin laydhaha muqalidiintiisa alaha baqdaad ku lahaa laakiin markii dambe iyaguna inqiraaday saddex boqol iyo tobankii hijrada ay dhimashadiisu ay ahaydba abu sulaymaan daawud ibnu cali ibnu khalaf waa imaam ahli daahire ayaa isaguna ragga ka mid ah asxaab almadaahibee dee markaa madhabahooda weliba raggan kale dee madhabtiisu way ka dambayseebeen markaa atbaac badanna iska lahayd waxaana ii taala aniga sharaxa wuxuu dhintay laba boqol iyo sagaashankii hijirada sababkuna waxa weeye la idhaha laba boqol iyo toddobaatankii hijirada sida taadiib ulasmaa waa luqaadka nawowi iyo albidaaya wanihaaya iyo kutubta kale dee markaa tarjamadiisa dhigtayba ku wada suganoo laba boqol iyo toddobaatankii bay dhimashadiisu ahayd kolley waxaa kaloo isna dee atbaac lahaa layt ibnu sacad imaamkaa la yidhaaho oo boqol iyo shan iyo toddobaatankii hijirada isna dhimashadiisu ay ahayd bal qolooyinkaas baa ka adhsan asxaab almadaahibkii kaba adhsan sufyaan ibnu cuyeyno isna isna kolley dee isna malaa lahaaba lagu tiriyo asxaab almadaahib lagu tiriyo oo isna boqol iyo sideed iyo sagaashankii hijirada dhimashadiisu ahayd labadaa isagu muu dhigan shaarixi afarta kale inoo dhigteen bal halkaa markan ku dhammaan dee kaga baxno fuqahadii ummadda iyo asxaab almadaahib almatbuuca ridwaanullaahi tacaala calayhim ayuu halkan kutubtan usuusha lixda raggii lahaa buu inoo tirinayaa markaa wuxuu ihi waljucfiyu ay wamaata waa dhintay aljucfiyu ninkaa reer jucfe loo nisbeeyey waa bukhaari waa tan nisbada waxay tii inaan iminka markii dhaweed soo aragnay caama sitatin sanadii lixaade min bacdi khamsiina kontonkii dabadeed ahaatay labadii boqolna way kuu qarsoontay halkan marka waa laba boqol iyo lix lixiyo kontonkii hijirada ayaa imaamkii bukhaari uu dhintayba wey khartankii meel lagu magacaabayeyna ayuu ku dhintay habeen jimco oo saddex iyo toban iyo shawaal kaba tagtay taas wey ay waljucfiyu ay wamaata waa dhintay aljucfiyu caama sittatin oo min bacdi khamsiina wey wa bacda khamsatin shan sandood dabadood oo markan inta shan sandood ku kordhi markaa shan markaad lixiyo kontonka ku kordhisa koob iyo lixan bay tegaysaa labadii boqolna way ku taallaa haddaba shan dabadeedna maanta waxaa dhintay muslimun muslim oo muslimna dhalasha dhimashadiisu waxay ahayd laba boqol iyo koob iyo lixankii hijirada wa bnu maajah ay watuufiya waa dhintay ibnu maaja ninkaa ina maajah la yidhaahaa min bacdi sabciina toddobaatankii dabadeed ayuu markaas dhintay wey wa fii alaaatin maca alaaatin saddex maceed ahaatay bixaddin wadalika bixaddinkaas xad madbuuba culimadu ay dabdiyeen oo khilaaf ku sugnayn ayuu kusugn ayuu markaa yahay macnuhu waxa weeyaan ibnu maajahna wuxuu dhintay laba boqol iyo saddex iyo toddobaatankii hijirada ayay dhimashadiisu ahayd wabnu maaja ina maajahna maanta waa dhintay min bacdi sabciina toddobaatankii dabadeed fii alaaatin mac alaaatin saddex maceed ahaatay labadii boqoloo ku dar laba boqol iyo saddex iyo toddobaatan wadalika bixaddin kaasi xad macluuma oo la dabdiyey oo khilaaf ku sugnayn ayaanay dhimashadiisuni tahay ama waqtigaa oo dhintay w wabacd isaga dabadiina ibnu maaja dabadiina waxaa dhintay fi lhamsi shanta oo iyadoo dee markaa toddobaatankii aad shan kuba darayso abu daawuud abu daawuud baa dhintay oo markaa abu daawuudna waxay imaamkaas mutqinkaa dhimashadiisu ahayd laba boqol iyo shan iyo toddobaatankii jirada adigu saddexdii iyo shan ha kuma dali saddex iyo toddobaatankii oo toddobaatankii ood shan ku kordhisay ay wa bacdu wa bacda ibni watuufiya waxaa dhintay bacda ibnu maaja dabadii fi lhamsi shantii bacda sabciin ahaatay abu daawuud abu daawuud baa dhintay wey watirmidi fi tisci khud malxuuna malxuuda wey ay wakud qaado atirmidiya mafcuulkii kaba dhigoo tirmidi qaado malxuudan xaalu yahay mid la aasay oo la aasay fi tisci sagaalkii toddobaatanka ka dambeeyey oo markaa maxay noqon laba boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii hijirada weeye oo markaa wakud qaado atirmidiya tirmidi qaado malxuudan xaalu yahay mid la aasay sagaalkii toddobaatanka dabadeed oo laba boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii hijirada ayaa tirmidina dhimashadiisu aatay wey wالنasawiyu bacda ثuluثi miئati ama ثalaaثin ثuma bacda khamsatin nasaa-ina kuwa kale ayaaba dabdigoodu ku sugan yahay iyo alaaa mia laskala dabdiyo ay wamaata waa dhintay annasawiyu nasa'iyu iyo nasawiyu iyo nasaa-iyu intuba waa isla wada banaantay meesha halkan eh waxaana shahiira dee nasaa-iyu in la yidhaaha lakiin imika wasankaan taa qabanayne nasaa-ina axmed imaamkaa la yidhaahayna shucayb maata waa dhintay bacda alaai miatin saddexdii boqol dabadeed caama alaain sanadii saddexaad ayuu dhintay macnaa waa saddex boqol iyo saddexdii hijirada isagana uu geeri dambeeyey qolooyinka umuhaad kale wey ayanasawiyo nasaa-ina maata waa dhintay bacda alaai miatin saddexdii boqol dabadeed caama alaain sanadii saddexaad uma bacda hamsatin adaara quni wa tamaaniina nuci wallah subxana wa tacala calaa وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا ثم بعد خمسة الدار قطني والثمانين نعي خامس قرن خامس بن البيع markii uu inoo dhameeyey usuushan waaweyn ama umuhaadka a'imadii lahayd waqtiyadii ay dhinteen ama wafayaadkoodii ayaa halkan wuxuu inooga sheegayaa aimo iyaguna raggaa ka dambeeyey oo taariiftooda aada looguma intifaacay taas buu inoogu sheegayaa taariikh fiicanna laba yimi khaasatan cilmigan xadiidka waqtiyadii wafayaadkoodu ah kollayna dee iminka xaslin ma ahayn oo may soo koobintanun kuma koobna a'imadii nafciga badan kutubtoodu ay yeelatay ama cilmigan gaar ahaana mu'alafaadka fiican u lahaa ee waa adigu midhadh unbuu ka soo qaaday taariiftoodu aada ay usii fiicnayd marka wuxuu uhi suma bacda khamsatin shan dabadeed addaara qudni kolley wilsonkii ayuunbaa mala halkan kuba kalifay inuu khamsadii iyo tamaaniintii siraacsaneyd kala saaro oo markaasaa dee waa kan daaraaqudni baa soo kala dhex galay labadii cadad ee markaa dee isbatarkiibsanaa asalku wuxuu aha markaa suma bacda khamsati ay suma tuufiya waxa dhintay bacda khamsatin wa tamaaniina shan iyo siddeetankii dabadeed waxaana aynu soo haysanay saddex boqol waayo nasaa-i muxuu ina soo idhi والنسائي بعد ثلاثمائة تاس أما والنسوي بعد ثلاثمائة أدو ثلاثمائة تاس من السويد والنسائي صدح لي بقول هجرة جبلات بوردن تمركا صدحا بقول بعض هيسانا إلى آخر بقول يرنتو قاعد يسون مركا وحل ثم توفي واحد انتي بعد خمسة وثمانين شن إيسيديتا سندود دبدود صدحا بقولنا دير الdaraqudni imaamkii jaliilka ahaa ee daraqudni amiir almu'miniin cilmiga xadiidka qolooyinkii laguba idlaaqay ama taas kula baxayba ka mid ahaa imaamkaas baa dhintay marka cibaaradiisu siday keenayso waa saddex boqol iyo shan iyo siddeetankii hijrada inuu ka dambeeye weeye marka lix iyo siddeetankiiyo meelaha uu dhintay ee laakiin waa dee shan iyo siddeetanka naftiisii buu dhintay ee kamuu dambeyn oo saddex boqol iyo shan iyo siddeetankii ayay dhimashadiisu ahaydba wey walikhamsatin wathamaaniina tafi addaara qudni baa ciraaq idhaan kollayna abyaadihiisa halkan waxaad moodaaba dhowrkan bayd badhkood khaasatan markuu bayhaqi ka hadlayo ibnu cabdilbar iyo khadiibkaba hadlayo halkan daara qudni yar inay ku yar sugan tahay uslub yar rika ay kuba sugan tahay ama xag yar taxqiid nooca ma ay kuba sugan tahay ama ciraaqi isaga taas taalfiyadiisu way ka nabad gashanayd wax markaa usii baahan tarkiibkii in dee si xaqiiqadii loola soo baxo tarkiibkii lala bedelo ama waxyaala laysla doondoontaa kumay sugnaynba marka waxa weye suma bacda khamsatin shan dabadaayi suma maanta waxaa dhintay bacda khamsatin iyo thamaaniina daraqudni imaamka daraqudni ayaa dhintay daarulqudnigan loo nisbeeyeyna waa maxela ama xaafad baqdaad ku taalay taas buu ah adan xaafida oo markaa dee shahiiran u baahnaynba tacriifa la tacriifiyo taasba nuciya wa nuciya warka markaa maa waxaa isna dhinto macnaa warkii geeridiisa la sheegay nacya waxaa la yidhaha khabarulmowtba oo waxaa geeridiisii la sheegay ama dhimashadiisii laguba warramay khamisa qarnin qarnin qarninkiisii shanaad khaamisiin macnaa waxaa me khaamisa qarnin halkan horta kale suu isagoo caraabo ama iscafu dawlwadar oo kale khaamisa qarni khaamisa cibaaro saasaa dhacday laakiin khaamisa dambe wasanka daraaddeed baan mala si kala qabanayno taas buu u xarakeeyey dee qarni bay u idaafaysnayd oo in la kasri ahayd oo marka haddii aan isu idaafayno waxay noqonaysaa khaamisa qarni khaamisin waa qarnikii shanaad shantiisii waa qarnikii qarnigii shanaad shantiisii waxaa dhintay ibnulbayic ama warkii geeridiisa la sheegay ibnulbayici ninkaa ku shuuroobay ibnulbayic waa imaamkii xaakime oo nuuciya wax warkii geeridiisa la sheego macnaa dhintay khamisa qarnin qarnikii shanaad markaa khaamisti waa khamisa qarni khaamisin waa adugu waa qarnikii shanaad shantiisii oo waa sanadii dee shanaynaysay qarnigaa shanaad oo ujeedadu markaa waa afar boqol iyo shantii hijrada waayo dee qarniga shanaadna wuxuu ka bilaabmaya afarta boqol markay buuxsanto afarta boqol ilaa shanta boqol inta udhaxayso dhammi waa qarnigaa shanaad haddaba markii shan sandood qarnigaa shanaad ahaa waa afar boqol iyo shantii ayaa waxaa dhintay oo warkii geeridiisa la sheegay ibnulbayici imaamkii shahiirka ahaa ee xaakim aada loogu yaqaanay kuna macruufa ibnulbayic bayicna shaksiga ama dadka wax u kala idiiya bayic baa laydhaah adugu markaa ibnubayic ku shuruubay maxamed ibnu cabdillahi imaamka xaakim ide kitaabka uu kusoo noqnoqdo hadiyo goor cilmigan xadiidkana kutubta muhiimkaa ku leh ayaa isna dhalashadii dhimashadiisu ay waktiga ahaydba wey cibaarada halkan xaakimna kami cibaarada kolley waxa weeyaan ciraaqina uma markaa uu sheegay de walihamsatin wa hamaaniina tafiha sara qudni uma talxaakimu siibun markaasuu idhaha khamisa qarnin caama khamsatina waa qarnigii shanaad sanadii shanaad wey oo qarnigii shanaad ee sanadiisii shanaad ayuu dhintay afar boqol iyo shantii hijrada waana isla macno nuuciyo khamisa qarni khamis ibnulbayic wey cabdulkani litiscatin ay watuufiya waa dhintayoo cabdulkani imaamkii shahiirka ahaa ee xaafidkii reer masar cabdulkani ibnu saciidi alasti almisri isna mualafaad uu leeyahay kutubta kitaabka waan kusoo aragnay anwaacda xadiidka bacdigood uu leeyahy halkii mutarifkiiyo ay ka mid ahayd walaa awalu man allafahu cabdulqaniina soo yidhi fi tiscatin ay fi tiscatin waa sagaalkii hijrada ee afarta boqol ka dambeeyey ayaa dhimashadiisu ahayd afartii boqol baa imika inoo socota waayo atan dee xaakim afartii boqol uu soo weydaartay haddaba afar sandoodin buwaabu ka geeri dambeeyey markaa xaakim imaamkan cabdulqani ibnu saciid la yidhaaho waxaa isna dhimashadiisu markaa ahayd afar boqol iyo sagaalkii hijrada wey wa bacda arbaciin cabdulqani wuu ciraaqidha macnaha waa markuu shan dee sheegay xaakim ayuu yidhaha afar dabadiina macnaha afar sandood dabadeedna waxaa dhintayba cabdulqani markaa wuxuu yidhi cabdulqani ay wamaata waa dee ficilkaas ka wada qadaraysa ma tuufiya qadaro wuxuu dhintay oo cabdulqani ibnu saciidna tiscatin laamta bimacnaa ku weeya fi tiscatin waa sagaalkii anaa afartaa boqol ka dambeeyey ayuu dhintay oo afar boqol iyo sagaalkii hijradii dhimashadiisu ayd waqad qadaa abuu nucaymin lihalaahiina ridan waqad qadaa waa dhintay qadaa waa bimacnaa maata uun macno kale ma aha waqad qadaa waa dhintayoo abuu nucaymin imaamkii isaguna shahiirka axmed ibnu cabdillaahi ibnu axmed